waxaan halkan rabaa inaan uga faa'iidaysto waxaad og tihiin ee ciidamada ee etoobiya oo kaleeta inay ka soo baxeen ceelbuur waxaan rajaynaynaa inay buuxiyaan baahida deegaamada ka jirta ciidamada qalabka sidee dowlad goboleedka gobollada dhexe inay buuxiyaan aan rajaynaynaa ayagoo kaashanahaya shacabkooda sharafta leh oo uu garab istaagi doono siduu horeba u garab istaagay aanna ka bixi doonno qoorta dadka ay hayaan oo ay madax furashada u haystaan inaan madax bannaani iyo xorriyad ay heli doonaan taasna insha allaahulkariim waan rajaynaynaa waxaan kaloo halkan uga faa'iidaysanahayaa abaaraha jira ee waxaad og tihiin dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay adduunkana ugu baaqday ummadda soomaaliyeedna ugu baaqday in shacabka soomaaliyeed oo dhibaataysan loo gargaaro meel kasta gargaar baa laga aruuriyey gargaarkii laga aruuriyey dowladdii hore ee federaalka ahayd gobollada dhexe waa hilmaantay gobollada dhexe waa hilmaameen gobollada dhexe dowladdii hore waa hilmaantay waxaan leenahay dowladda federaalka ah cusubi bag cusub iyo baab cusub inay kula dhaqmaan gobollada dhexaan rajaynaynaa waxaanna aad iyo aad ugu boorrinaynaa baahidii yacnii dowladnimo oo ay dabooleen gobollada dhexe inay helaan waajibaadkooda inay helaan inay helaan amaalmarintooda ciidamada gobollada dhexe jooga ee la dagaalamay khawaarijtii dagaal aan lala dagaalamin intaan lala dagaalamin ka hor iyo ku fareen inay heli doonaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa agtiisa amaalmarin ay ka heli doonaan waxaan rajaynaynaa oo kaleeto waxgaradka soomaaliya ee mas-uuliyiinta dowladda federaalka ugu sarreeyaanna inay ka heli doonaan garawshiyo iyo garaad sare iyo shahaado sharaf inay ka heli doonaanna taasna waan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim waxaan leennahay marka shacabkeenna gobollada dhexe qof walba oo hoyo kara caawa midka aan hoyo karin ha taageero midka harsan karaa kaan harsan karin ha taageero wax walba uu uwoodi kara ha ku taageero waxaan ilaahay ka baryaynaa raxmaddii ee camimaysay dadkoo dhan ilaahay inuu noo di'iyo ayaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa baahida dabooli kara banu aadamo dabooli karo baryaha ilaahay baa lagu badbaadaa asagaa yacni baaburaxma lagu helaa waxaan leennahay ilaahay baryihiisana aan u jeesanno aanna u tooba keenno ummaddana waxaan leennahay alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariistaa ilaahay u naxariistaa inaan isu naxariisanno qofkii wax ilaahay u dhiiba waa lagu imtixaanayaa waxa loo dhiibay waa inuu u dhiibaa dadka dhibaataysan oo maanta laga wada badbaadaa dhibaatada iyo abaarta maanta jirta axad annaka naga midihii yowsa isdhihin adiga kaliyuhu badbaad waxaan leennahay oo halkaan uga hambalyaynaynaa hon isugu nimid madaxda cusub ee galabta dhan aad u hambalyaynayseen soo dhowaynayseen adinkoo ka kooban shacabkii saddexda degmo dhuusamareeb gurceel matabaan qodqod geri jir xeraale